muxuu ahaa waa geeridu waa xaq waa meel loo wada socdo keliya uun annagaa bini aadam oo iska jecel inaan wada joogno laakiin waa meel loo wada socdo ilaahay qadrigiisa waasiyo ilaahay kheyr hortiisa ha dhigo muxuu ahaa walaalkay waxaa ku dhacay hargab oo weyn hargabkaas muddo ayuu hayay hargabkii wuxuu ku dhaliyay waxay yidhaha nemonia muxuu ahaa hal sanbab ayaa dhib weyn ka gaaray ka kalena dhaawaca ka gaaray marka taa waxay ku dhalisay in organiska kale yani xubnihii kale wax gaaraan sida kuliyahoo kale iyo beerka markii u dambeysana wadnaha laga hayay waxaasoo in marka laga reebo nemoniada hergabka oo xumaaday laga reebo waxay qaadatay wax ka yar afar iyo labaatan saac aaday u degdegtay muxuu ahaa isbitaalka ayaan kula cararnay waktigii isbitaalka la geeyey afar iyo labaatan saac ayadaysan kasoo dhamaan ayuu geeriyooday ilaahay yani mataqaanaa umuurtaasaas aheyd runtii waa tegi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo walaalkii xoosh waayahay waxaan jeclahay inaan cumar kusoo dhoweeyo cumar cabdilla cumar kumuu ahaa xoosh maxaad nooga sheegi kartaa shaksiyaddiisii iyo taariikhdiisii maadaama wakti dheer aad istaqaaneen shaqo iyo aqoon kasakowna aada ilaa dhallinyaranimada istaqaaneen inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun marka hore walaalkay cabdiraxmaan xoosh jibriil oo wasiirka dastuurka ilaahay ha u naxariisto dembigiisana alla ha dhaafo waxaana la tacasiinayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed golayaasha xukuumadda oo ku tirsanaa dadkii walaalihiisa ahaa reer jowhar iyo qoyska reer xoosh jibriil dhammaan iyo asxaabtiisiba talxidka cabdiraxmaan xoosh jibriil iyo anaga waxaan kusoo wada dardaarnay oo waxbarashadeena dugsiga qur-aanka ilaa iyo dugsiga sare kusoo wada qaadanay magaalada jowhar waxaan soo wada dhiganay dugsiga qur-aanka waxaan soo wada dhiganay dugsigii dhexe dugsigii sare oo markii dambe ee ka aaday sacuudiga toddobaatan iyo toddobadiina uu wareegay dalkaas kanada oo waxbarashadiisii jaamacadda uu ku qaatay so markii horena sociology ku qaatay shahaadadiisa koowaad kadibna ku qaatay culumta sharciga iyo qawaaniinta ku qaatay halkaas cabdiraxmaan xoosh jibriil wuxuu ahaa kiif dhexaad uu ahaa runtii in dowladnimo saxa soomaaliya ay gaarto wuxuu ahaa nin markasta garab istaago waxa wanaagsan oo nabadda iyo horumarka in laga shaqeeyo markii aan yareereen wuxuu ahaa nin qosol iyo sheeko badan oo dadwad badan wuxuu ahaa markii dambe uu nin weyn noqday nin naxariis badan oo dhammaan dadku ay kusoo hestaan aan aan kusoo dhoweeyo dayib oo isagu ka tegay magaaladan washington dayib adiga waxaad adiguna joogtaa goobtii uu wasiirku ku geeriyooday allah u naxariisto bal waxaad waxaad nooga sheegtaa aqoontaadii iyo qofka uu ahaa wasiirka inna lilahi wa inna ilahi raajicuun maantay waxaa baxay nin qaali ah kana baxay soomaali oo dhan iyo asxaabtiisii iyo familigiisii cabdiraxmaan wuxuu ahaa nin aqoon dheer u ahaa nin wuxuu ahaa ummadda kaalmeeya nin wuxuu ahaa dad jecel nin wuxuu ahaa asoo haysta nolol fiican ee loo looyara jooga toronto ka biday inuu soomaaliya tago oo naftiisa u huro waxaa kaloo cajaa'ib leh cabdiraxmaan maantay waa dhintay allah u naxariisto laakiin wuxuu ahaa ina weyn aad nasiib badan saaxiibayaashiisa ay isku dhoweeyeen oo dhan ayaan xalay wada joognay familigiisa oo dhan oon halka maqnayn gabadhiisa iyo wiilkiisa oo ayaguna ka yimid dibadda ka yimid iyo eheladiisa oo dhan baasho xoosh muuse xoosh xaliimo xoosh familiga cid maqnayd ma laha waxa waaye wuxuu ahaa nin aamusan nasiib badan runtii so maanta tii ilaah ay u timid haddana wuxuu ahaa nin asxaabtiisii isku dhawaayeen iyo familigiisii ay iswada arkeen muddo ay kala maqnaayeen wada kulmeen marka cabdiraxmaan wuxuu ahaa nin aad nin soomaali ka baxay waaya ilaahayna waxaan uga barya inaan naxariisto nuqaakay wasiir gooda haddaan eh, adiga ku weydiiyo aqoontii iyo yaraantiinii eh, iyo wada shaqayntiinii dhallinyaranimo ka sokow kanadana waad ku wada nooleedeen eh, golaha wasiirada doorkii uu ku lahaa eh, wax nooga sheegba Eh, waa mahadsan tahay Eh, walaalkay xoosh eh, waxa weye waa isla soo barbaarnay eh, ilaa yaraanteeni inaan isnaqaano oon walaal nahay oo aan eh, ra'yi wadaag nahay ayuu ahaa Eh, kalkii dambena waxa weye siyaasadaan ku hal mar kusoo wada biirnay isku maalinaan wadan kusoo wada noqonay isku eh, muxuu ahaa gola wasiirsaha galnay dhowr mar Eh, muxuu ahaa eh, walaalkay xoosh waxaan wuxuu ahaa ninaan eh, siyaasad wadaagnahay oo siyaasadda soomaaliya aan isku aragti ka nahay Eh, wuxuu ahaa nin wadaniya oo geesiya oo fahamka siyaasadana aad iyo aad eh, ugu dheeraa Eh, runtii eh, soomaaliya maanta waxaa ka tegay eh, haliyey siyaasiya oo runtii aragti fog leh eh, rabina wadanka inuu intuu meel ka tago eh, muxuu ahaa lagu saxo eh, siyaasad wanaag Eh, runtii eh, aniga shaksiyan eh, saaxiib dhow aan ahayn eh, oo aan bahwadaag dhinaca siyaasadda ka nahay Eh, shaksiyan waa tegi doonaa aadaan u tegi doonaa eh, maba garanayo Waaya.
intaan siyaasadda waa waa tahay eh, cumar waxaad eh, ugu dambayntii noo sheegtaa maxaa lagu xusuusan doonaa siyaasad ahaan iyo shaksi ahaan labadaba marxuumka Eh, bismillaah Ah, wasiir xoosh waxaa lagu xasuusan doonaa inuu ahaa eh, dastuurka hadda kumeegaarka ah ee laga dhaqmo Eh, wasiirkii waktigiisii eh, sida kumeelgaarka ay ay u ansixiyeen ergadii ka koobneed dadka soomaalida ah matalaysay Eh, haddana wuxuu ahaa wasiirkii dastuurka oo in badan oo howlahaas kamida yani u dhabar adeegay Eh, in eh, la dhamaystirana aada u soo dhaweeyey oo hadda waxaa ka dhiman ay yar yihiin wuxuuna qorsheynayay laba kun sagaal iyo tobanka sanaadkeeda inuu sii gabagaboobo hoos waxaa lagu xasuusanayaa inuu mar kasta la safto qarinta sharciga ama ha ka tirsanaado dowladda ama banaanka ha taagnaado haddii talinta sharciga meel looga dhaco islamarkaasuu facebook iyo social media inta soo galo wuu naqdin jiray mar kasta wuxuu la taagnaa oo u taagnaa in ay shaqayso talinta sharciga ma ahayn ninka aygiisa la gabada mar walba wuxuu u hiilinayo sharciga waxaa lagu xasuusan doonaa inuu ahaa wasiirka keliya ee mar kasta haddii ay dhacdo xukuumado kala duwan uu kasoo shaqeeyey in arrin sharciga ku saabsan laga tallaabo isla markaas ka bixiya action oo hadla waaya oo dad badan ku mutaystay dad badan ku mutaystay in laga yeero baarlamaanka ra'yi uu ka dhiibtay arrin sharciga darteed aad iyo aad baan dhammaantiin idinkaga mahad celinayaa Waa madax wanaagsan.
Waa- waa-